muddada shirka sidaa lagu go-aamiyey ayaanu ku guddoonsanay oo ku guddoominaya shan iyo tobanka abriil iyo goobta tag dheera dagaalka ka soo cusboonaaday darar weyne meesha laba beelood ku dagaalami mayaana beel iyo xukuumad baa ku wada dagaalamaysa cidda hubkan iyo rasaastan bixinaysa ee dadka cidda kala siinaysaa waa xukuumadda lafseeda waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo ab ma aha dagaalka xukuumaddu ha ka dhex baxdo faraha kala baxdo labada beelood danbay ku heshiin lahayn dantooda isu keenaysaa laakiin beelna xukuumaddii ha hubayso beelna faraha laga laabto noqon mayso hadday sidaan u dhacdo waxaan ballan qaadaynaa beelaha iyagoo dhami garxajsoo dhami inuu ku biiro somalilanna ay ku biiri doonto beelaheeda qaarkood dagaalkaa waayo xukuumaddu waxay waddo waanu aragnaa beelaha kale somalilanna way arkaan waxbay aan qiiqa laysugu kaayo qarinin shalay taa la lahaa jeegaan jeegaan dee aduu haddii ama madaxweyne jeegaan baad noqon ama madaxweyne somalilan baad noqon muunsow waxaanu leenahay jooji dagaalkaa adugu aad ku darsanayso ciidankaagu ay bixinayaan